wasiirka difaaca yahuudda yisrael katz ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay xamaas ugu hanjabay in ay bedeleen go-aankii hore ee xabadjoojinta ahaa kadib markii yahuuddu ay duqaymo cirka ah ka geysatay marinka khaza maalinnimadii talaadada ee siddeed iyo tobanka maarso taasoo aan horey loo arag xooggeeda tan iyo markii ay dhaqangashay xabadjoojinta bishii janaayo ee lasoo dhaafay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee yahuudda ayaa lagu sheegay in kats uu hanjabaad u diray xamaas intii uu ku guda jiray booqashadiisa saldhigga diyaaradaha ee telnof wuxuuna yidhi haddii xamaas aysan si deg deg ah u sii dayn maxaabiista yahuudda waxaan furi doonaa albaabada jaxiimada waxayna xamaas wajihi doontaa awoodda ciidamadeena cirka badda iyo dhulka ilaa aan gebi ahaanba baabi'inno awoodda muqaawamada hase ahaatee hanjabaadaas ayaan waxba ka duwanayn tii uu ku goodin jiray netanyahu bilowgii dagaalka isagoo ugu dambayntii aqbalay heshiis maxaabiis isdhaafsi ah shan iyo toban bilood kadib arrintan ayaa muujinaysa in maraykanka iyo yahuudda ay iska kaashadeen weerarka dib loogu bilaabay dagaalka marinka khaza waxaana jira tafaasiil hoose oo sheegaya in yahuuddu ku wargelisay maamulka maraykanka duulaanka marinka khaza wax yar ka hor inta aan la fulin ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay in ay dib u bilaabeen dagaalkii labaad ee ay ku qaadeen marinka khaza kadib markii maamulka yahuudda uu xamaas ku eedeeyey fashilka wadaxaajoodyada lagu sii daynayo maxaabiista maamulka yahuudda ayaa dhankiisa si bareer ah u hakiyey dadaaladii lagu bilaabayay wareegga labaad ee wadaxaajoodka kaas oo lagu heshiin lahaa in ciidamada yahuudda ay gebi ahaanba isaga baxaan marinka khaza si ay xamaasna dhankeeda usii dayso dhammaan maxaabiista yahuudda ah ee gacanta ku jira sida ay sheegayaan qobarada amnigu waxaa caddayd in netanyahu aysan dhab ka ahayn fulinta waxyaabihii lagu heshiiyey kulankii ka dhacay kaahira kaas oo qabsoomay shan iyo tobankii janaayo islamarkaana lagu gaaray xabad joojin labada dhinac ee maxaabiis isdhaafsiga ah netanyahu ayaa bilaabidda dagaalkan cusub ka leh ujeedooyin siyaasadeed oo uu ku dejinayo fadeexooyinka ay wajahayso xukuumaddiisa taas oo ku kaliftay inuu mar kale ku hanjabo dib u bilaabidda xasuuqii uu ka geysanayay marinka khaza si uu usoo furto maxaabiista yahuudda ah ee ku jira gacmaha muqaawamada falastiiniyiinta xiisadaha ka jira gudaha yahuudda ayaa caqabad ku ah netanyahu oo ay ugu horeysa go-aanka maxkamadda racfaanka ee sahayanada taasoo ogolaatay codsigii netanyahu ee ahaa in dib loo dhigo dacwadiisa kadib bilaabashada dagaalka marinka khaza netanyahu ayaa wajahaya eedeymo lagu horkeenay maxkamadaha gudaha ee yahuudda isagoo lagu eedeeyey inuu sameeyey been abuur siyaasadeed waxaa sidoo kale lagu soo ogay dembiyo ay ka mid tahay ku-xadgudubka kalsoonida shacabka iyo inuu sameeyey isdabamarin hantiyadeed dhammaan kiisaskan ayaa horyaala netanyahu kuwaas oo caqabad ku ah sii wadidda dagaalka uu haatan ka bilaabay marinka khaza netanyahu ayaa wada dadaallo uu ku xoojinayo dagaalka uu ka wado marinka khaza isaga oo ujeeddadiisu tahay in uu meesha ka saaro aragtida ah in xumadiisa ay qarka u saaran tahay fashil siyaasadeed haddii ay ka baxaan xisbiyada u taagan yahuudda xagjirka ah kuwaas oo sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters loo diiday qoondada miisaaniyadda labada kun shan iyo labaatanka ee loo ballanqaaday dib u bilaabashada dagaalka ayaa keentay in xisbiga yahuudda ee midigta fog oo uu hogaaminayo wasiirkii hore ee gaashaandhigga itamar bengefer uu ku soo noqdo xukuumadda netanyahu kuwaas oo horey isaga baxay maamulka netanyahu ayagoo ku andacoonaya joojinta dagaalka marinka khaza wax qarsoodi ah ma aha in jabhadaha gudaha ee yahuudda ay qalqal ku furayso netanyahu gaar ahaan tan iyo markii uu awoodi waayey inuu gaaro ujeedooyinkii dagaalkii ka dhanka ahaa marinka khaza kaas oo bilowday bishii toddobaad labada kun saddex iyo tobankii sidoo kale jahwareer ayaa ka jira gudaha yahuudda kaas oo ku saabsan arrinta maxaabiista iyadoo qoysasku aaminsan yihiin in netanyahu uu ku guuldaraystay inuu arrintu u maareeyo si mas-uuliyad leh bayaan ay soo saareen qoysaska lahaystayaasha iyo dadka la la-yahay ayaa netanyahu ku eedeeyey inuu doortay inuu nafta dhaafiyo wiilashooda ku jeebeysan xabsiyada muqaawamada falastiin netanyahu ayaa u baahan inuu isku dhex tuuro wareegan labaad ee dagaalka khaza kadib markii uu ku guuldaraystay ahdaaf uu ka lahaa duulaankii hore ee uu ku qaaday marinka khaza gaar ahaan marka la eego hirgelinta mashruuca marinka dhaqaalaha kaas oo uu ka hadlay in ka badan hal mar netanyahu ayaa u arka marinkan dhaqaale ee uu baadigoobayo mid yahuudda ku riixi doona qariidada ganacsiga ee caalamka kaas oo ka dhigaya xudunta udubdhexaadka u ah badeecadaha laga soo qaado koonfurta aasiya iyadoo la geynayo bartamaha yurub ma ahan wax iska caadi ah in yahuudda ay dagaalkeeda ku bilowday marinka khaza maalmo uun kadib markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen duqaymaha istabajoogga ah ee ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta ee yemen iyagoo ku marmarsiyoonaya in ay halis ku yihiin marinka caalamiga ah ee badda cas xogahayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa ku andacooday in dalkiisa uu adeeg weyn u fidiyo caalamka oo dhan weerarada ka dhanka ah xuutiyiinta yemen awgeed waxaa macquul ahaan lahayd inay dunida rumaysato in weerarada maraykanka ee ka dhanka ah xuutiyiinta ay yihiin kuwa u adeegaya caalamka haddii maraykanku uusan qaadan lahayn ikhtiyaarka ah inuu si buuxda u garab istaago yahuudda oo xasuuq ka geysatay marinka khaza maraykanku waxa uu lumiyey doorkiisa maamul ee arrimaha caalamka qof kastana wuxuu hadda ogaaday in weerarka maraykanka ee xuutiyiinta uu xambaarsan yahay magacyo badan marka laga reebo adeega bilaashka ah ee uu ku andacoonayo rubio isku soo beega labada weerar ayaa hoosta ka xariiqaya heerka uu gaarsiisan yahay qorshaha maraykanka iyo yahuudda ee looga gol leeyahay in lagu weeqo howlgallada iska caabinta ee gobolka gaar ahaan kuwa khatarta ku ah waddamada dhaqaalaha ee hindiya gobolku wuxuu ku dhex dhacay masraxa danaha dowladaha caalamka ila wareedyo ayaana xaqiijiyey in ujeedooyinka netanyahu ee wareegiisa labaad ee ka dhanka ah khaza ay ka baxsan yihiin waxa uu ka rabo dagaalka taas beddelkeeda wuxuu leeyahay hadafyo uu ku weheliyo maraykanka si uu u gaaro mashaariicdiisa kuwaas oo ku salaysan xanibaadda qaar ka mid ah mashaariicda shiinaha iyo inuu xiisado ka abuuro kanaal suweys iyada oo loo marayo dib u kicinta xiisadda militari ee ka dhanka ah xoogaga xuutiyiinta netanyahu waxa uu fiidnimadii talaadada ee siddeed iyo tobankii maaj tilmaamay in waxa khaza ka dhacay ay bilow u ahaayeen isagoo ku nuuxnuuxsaday in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga soo daayo dhammaan askarta la qafaashay xamaasna la ciribtiro lana damaanad qaado in aanay khatar ku ahayn yahuudda hadafyadan ayaa ah kuwo aad uga fog waxa uu doonayo netanyahu waxa keliya ee uu uga gol leeyahay dagaalka ayaa ah damaanadqaad dhab ah oo ku aadan mustaqbalkiisa siyaasadeed arrintu kuma xirna waxa netanyahu doonaya oo keliya balse waxa ay sidoo kale la xiriirtaa waxa maamulka maraykanku ka dalbanayo gaar ahaan in la hirgeliyo waddada ganacsi ee isku xiraysa yahuudda iyo hindiya taas oo qayb ka ah geedi socodka lagu hakinayo saamaynta shiinaha netanyahu wuxuu aaminsan yahay in wareegga labaad uu yahay bilow sababtoo ah wuxuu si buuxda u ogsoon yahay in dalabaadka sare ee maamulka maraykanka iyo kan maamulkiisa ay iska hor iman karaan marka la eego ku adkaysiga iska caabinta dadyowga gobolka si kastaba ha ahaatee marka la indhe-indheeyo waaqica waxaa isweydiin leh wareegga labaad ee dagaalka uu ku dhawaaqay netanyahu ma u horseedi doonaa khaza inuu ka dhaco dagaal weyn oo gobolka ah